bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen oo ay weheliyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo kormeereed ismooyin cusub oo dhowaana xarigga laga jiri doono madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo oo si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada kismaayo wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya oo shirin loogu hadlay arrimaha qurbajoogta ku qabatay muqdisho howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo laga fuliyey shabeellaha hoose warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan suuriya oo doorashadii ugu horreysay qabanaysa kadib dowladdii hore
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markana waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaaba ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi sidoo kale waxaa ku heliyey ka qaybgalka munaasabadda shanta oktoobar xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya intaa kadib madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta ayaa kormeer ku tagay mashaariicda ka socota magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada kismaayo cabdulaahi axmed nuur ayaana faahfaahinaya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo ammaankana ay sugayaan ciidamada ilaalada madaxweynaha iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland mas-uuliyiin isugu jirta heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dadweyne fara badan ayaa ku sugnaa garoonka halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe ayaa kismaayo ku yeelan doona wadahadallo la doonayo in lagu xaliyo khilaafka muddada sanadka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedka jubbaland bishii oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu isaga baxay golaha wadatashiga qaran isagoo markaa kadibna qabsaday doorasho dib loogu doortay muddada sanadka waxaa jubbaland iyo dowladda dhexe u dhexeeyey khilaaf adag khilaafkaasi oo gaaray dagaal dhex mara ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland dagaalkaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa la sugayaa wadahadalladan ay yeelan doonaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya ayaa shirar loogu hadlay arrimaha qurba joogta ku qabatay magaalada muqdisho aadan cabdi ayaa muqdisho ka soo diray shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah loogana hadlayay arrimaha qurba joogta soomaalida ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid ahaa agaasimaha waaxda qurba joogta doctor maxamed xuseen gaas ganacsato soomaali ah oo ka yimid qurbaha iyo qaar ka mid ah madaxda ururada jaariyadaha soomaalida intii kulanka uu soconayey ayaa waxaa si weyn diradda loogu saaray doorka qurba joogta ee horumarinta dalka maalgashiga iyo horumarinta iyo ka qayb qaadashada adeega bulshada iyo arrimaha siyaasadda agaasimaha waaxda qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya doctor maxamed xuseen gaas ayaa kulanka kadib ka warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi waxaan halkaan aan ku shirnay wadahadal dheeraan ku galnay walaalaheen oo qurba joogta soo noqotay oo qarankoodii waddankooda ku soo noqday ah oo barhkood ay ka yimaadeen meelo fogfog oo ilaa waqooyi bari maamul goboleedka waqooyi bari marka waxaanu ka wada hadalnay sidii loo dardargelin lahaa isku xidhnaanshaha iyo wadankii wax loo qabto qurba joogta laftooda dhibaatooyinka haysta oo meelaha joogaan ka haysta dadkeena soomaaliyada qurbaha joogana wax ay uga qaban lahay dowladdu araa iyo talooyin baan isdhaafsanay waxaanu la socodsiinay oonu u sheegno la qeybsanay qorshayaasha u yaala waaxda jaariyadaha iyo qurba joogta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah
guddoomiyaha qurba joogta maamulka waqooyi bari ee soomaaliya ahna la taliyaha madaxweynaha maamulkaasi xuseen xaashi xasan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qurbajoogta soomaalida ay door weyn ku leeyihiin horumarinta dalka waxaanu ka hadalnay danaha eh, iyo muhiimada ay leedahay qurbajoogtu hadday maalgelin tahay hadday tahay waxqabad hadday tahay eh, dalka sidii wax looga qaban lahaa eh, wixii hadda ka dambeeyana barnaamij bay wa- waaxda soo diyaarinaysaa kaas baa wuxuu noqon doonaa mid maamul goboleedyada gaadha
sidoo kale injineer bashiir maxamed soofi oo ka tirsan madaxda qurbajoogta soomaalida ayaa mahadcelin kadib soo dhoweeyey isdhexgalka iyo doorka qurbajoogta ee soomaalida runtii wixii aan ka hadalnay oo ajanduhu u darnaa oo ku saabsanaa ee, dalkugalka sidoo kale mareegta furan iyo ee, maalgashiga ama trust fund wax la yidhaahdo oo mustaqbalka haddii ilaahay ku ron yahay hawshaan geli doonta iyo weliba waxqabadka ee, qurbo joogta iyo qaran joogtaba ka dhexeeya wuxuu ahaa runtii kul aan aada iyo aada ugu niqaashnay ee, ku lafagurnay go-aanmo fiican iyo isfahmna aan ka yeelanay waxaan rajaynayaa kulamadan oo kale inay noqdaan kuwa ee, soo laalaabta sanadkii ee, ugu yaraan saddex ama afar jeer
marwo aamine cabdi cali oo ka tirsan qurbajoogta muddada dheer ku maqnaa dalka dibaddiisa ayaa sheegtay in ay ka qayb qaadan doonaan waxqabadka dalka maanta horta shirka aadan maaragta waxyaabo badan lagu falanqeeyey qof walba su-aaluhu qabay iyo fikirkuu qabay iyo wadanka hadday maalgashi noqoto hadduu fikir oo uu ku maalgashan lahaa haddii- iyo maali ku maalgashan lahaaba waxqabad weyn baa ka soo baxay ilaahayna waxaa ka baryayaa meeshaan mirihii ka soo baxay in lagu manaafacsan doono maxamed cabdulaahi axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga siyaasadda qurbajoogta soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa bogaadiyey kulanka maanta maanta kulankeenan waxaa laga hadlay runtii qurba joogta aad iyo aad baan uga faraxsanahay qurba joogta wadanku waa nabad ha soo laabtaan waxaana aada ugu faraxsanahay shirka maanta sida sharafta noogu dhammaaday waxaan kale aada u jeclaan lahaa in la boogaadiyo positiveka mar inay tahay qurbajoogtu lafdhabarka dhaqaalaha wadanka oo bajedyada dowladda soo gala sanadkii marka la furitaan qurbajoogta ay soo gelaysa uu ka badan yahay wax badan midda labaad in qurbajoogtu ay tahay diblomaasiyad bulshadeed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo agaasimaha jaaliyadda qurba joogta maxamed xuseen gaas oo maanta shir halkaa noogu qabtay
ugu dambaynna waxaa ka qaybgalayaasha ay boqosho gaaban ku gaareen dhismo loo dhisayo waaxda qurbajoogta ee wasaaradda arrimaha dibadda oo dhismihiisa uu ka socdo gudaha wasaaraddaasi howlgallo ka dhan ah al-shabaab ayaa laga fuliyey shabeellaha hoose maxamed cabdi ayaa noo faahfaahinaya howlgal si weyn markaasi loogu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanadii dhowaan laga xoreeyey kooxda al-shabaab oo si weyn ugu socda webiga jiinka hoose ee awdheegle ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo garab weyn ka helaya ciidanka afrika ee isom ayaana si weyn markaasi ugu wadaa howlgal markaasi lagu sifeynayo deegaano jiinka webiga shabeelle ee hoostaga degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose howlgalkan ayaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xaqiijiyo amniga guud ee markaasi lagu nadiifinayo goobihii horay ay ugu dhuumaalaysan jireen kooxda al-shabaab ay markaasi isku dayeen in si dhuumaalaysi ah dhulka jiinka webiga ay ku marayaan sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dhammaan meelihii laga saaray si weyn ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ugu wadaan baaritaano ka dhan ah oo markaasi lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanadaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ay bulshada ku dhaqan ay ugu dhibaateynayeen iyadoo bulshada deegaanku ay markaasi ku wargeliyeen in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan oo welibana ay la wadaagaan xogaha kala duwan ay ka heli karaan kooxda al-shabaab ee si weyn halkaasi ugu dhuumaalaysanayay ee deegaanada dhowaan markaasi laga saaray kooxda al-shabaab oo u muuqata in wakhtigan howlgallo amniga si weyn loogu xaqiijinayo ay ka wadaan hay-adaha amniga ee ku sugan halka halkaad naga dhegaysanaysaanna waa rayada ujoor markana warka caalamka suuriya ayaa maanta qabanaysaa doorashadeedii ugu horeysay ee baarlamaania tan iyo markii ay dhacday dowladii hore xilli uu jiray walaac laga qabo inay noqon doonto mid oo dhan yahay iyo dib u dhac joogto ah ma jiri doonto odeen toosa oo aqalka dadweynaha ah kaasoo mas-uul ka ah sharciga inta ay socoto muddada kumeel gaarka ah taas beddelkeeda guddiyada doorashada ayaa wakiilla u dooran doona al-sharaa ayaa inta hartay magacaabi doona madaxweynihii hore ee muddada dheer xilka hayay asad ayaa ciidamada sharaa ay xukunka ka tuureen toban bilood ka hor kadib saddex iyo toban sano oo uu socday dagaal sokeeye dowladda ayaa sheegtay in dib u dhigtay codbixinta sababo ammaan daro oo ka jira laba gobol oo ay kurdiyiinta maamulaan iyo mid saddexaad oo ay ka dhaceen dagaalo uu dhiig ku daatay oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad kaloo yaqaana druus akhayaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawina soo gara wanag intaa cidduu warkayaga seeganaya waxay dib ugu daalacan karaan barta aanu facebook kuleenahay riidow jowar waa anigu cabdiqaadir maxamed iyo maana sidaas iyo nabadgelyo